muslimiinta ku nool gobolka alberta ee waddanka kanada oo soomaaliduna ay qayb ka yihiin ayaa wada kulamo ay uga tashanayaan xaaladda islaam nacaybka ah oo kusii badanaysa gobolkaasi iyadoo dhowr dumar ah oo ilaa saddex ka mid ihi ay soomaali yihiin dhibaatooyin la xiriira nacaybka loogu geystay gobolkaasi dowladda federaalka iyo tan gobolka alberta ayaa ku celceliya in nacaybku aanu boos uga bannaanayn waddanka kanada haddaba wariyaha v o eda ee waddankaasi xuseen nuur xaaji ayaa khadka telefoonka ee magaalada edmonton ee gobolka alberta kula xiriiray cabdirasaaq ismaaciil xaashi cabdirasaaq cir oo ah cilmi baare ugu horreynna waxa uu weydiiyey dadaalada ay wadaan muslimiinta gobolkaas guud ahaan dadka muslimiinta gaar ahaana dadka runtii soogaloosiga waxaa jiray waqtiyadii dambe oo dhan in la dareemayay inuu jiro waxaan dhaho nacaybka ama nacaybka weliba isir ma ahane mararka qaarkood kaladka iyo diinta iyo waxoo dhan la xiriira laakiin dadaalku dhinacyo badan buu ka socdaa oo aad baa runtii baraamijguna u jira muslimiintu barnaamijgooduna aad buu fiican yahay dowladda hadeer joogtana hadday ahaan lahayd midda federaalka iyo hadday ahaan lahayd kuwa gobolada dowlad goboleedyadana aad bay arrintaa ugu baraarugsan yihiin oo sidaa la socotid waxaa jira barojectyo waaweyn oo mashaariic waaweyn oo dowladdu ugu talagashay xataa barnaamijkaas in looga hortago oo dadka lagu wacyigeliyo gaar ahaana dadka nugul oo haweenku kow ka yihiin waxaa jira dadka muslimiinta ahi hadday ahaan lahaayeen masaajida hadday ahaan lahaayeen meelaha kaleo isugu yimaadaan inay aad iyo aad isugu baraarujiyaan oo ay dhahaan dadku digtooradooda ha qaateen waa tahay cabdirasaaq soomaalidu waxay ka mid yihiin dadka laga tira badan yahay waa muslimiin waa dad madow ah saameyn intee la-eg ayaa ka soo gaartay arrinkan la xiriira nacaybka hadday noqon lahayd islaam nacayb amaba midab nacayb runtii xuseenow gobolkan anigu hadeeran ku noolahay oo alberta ilaa iyo dhowr dhacdo oo isxigxigtay baa ka dhacday mar laba gabdhood baa la dhibaateeyey mar hooyo soomaaliyeed oo iska lugeynaysa inta nin dagaal kastoo maray buu madaxa dhulka ugu dhuftoo ilkaha ka daasay tii noogu dambeysay bay gacdada hasheed noogu dambeysay waxaa ku horeeyay gabar ayana sheegtay in maalinta baabuur lagu eryanayay oo markii dambe maogtahay xaafadeedii ka gashay dhacdooyinku aad bay runtii u dhacaan runtii aad bay u jirtaa weliba dadkaasaan sheegnay oo dumarka ah oo ama xijaabkooda ha noqoto ama kalarkooda ha noqoto iyo midabkooda iyo xataa inagu qaabkaan u samaysan nahay oo aan ahayn victoori la-aanta hanala ku haadsade aad bay u dhacdaa marka dadka soomaalida dhibaatadaas aad bay u dareemaan shaqooyinkaa laga dareemaa nacaybkaas wadooyinka la marayaa laga dareemaa meelaha ganacsiga laga dareemaa waa tahay waxay iga warantaa bal dowlad cusub a hadda la doortay walow hore ay u jirtay dowladdan justin trudeau uu hogaaminayo inta walaha hadda u dambeeye lagu jiray ra-isul wasaare justin trudeau iyo xisbigiisu waxay ballan qaadeen in arrimahan ay wax ka qabanayaan doorashada kadib maxaa isbedeli kara ayaad isleedahay
horta ololaha marka lagu jiro qof walba wax alla wixii suurtagala oo uu dhihi karaa buu dhahaa ama xisbi ha noqdo ama shaksi ha noqdo taas waa wax caadaay oo la yaqaano laakiin sidaan ka baranay waddamadan inta badan xisbiyada iyo dadka madaxda ahi waxay ballan qaadaan wixii ay ballan qaadeen inay wax uka fuliyaan rajo badan baan ka qabaa anigu xukuumaddan haddeer dhalanaysa iyo ra-isul wasaaraha oo horey u jiray marka markii hore maadaama ay dadaal wadeen inay dadaalkoodii laba jibaaraan waxaan isleeyahay wax badan baa uga qabsoomi doona rajada dadku qabaana waa taas runtii codadka waxa usoo coshayna waxay qabritaa arrintaas oo dadku waxay aaminsan yihiin agaab kale hadday soo bixi lahaan xisbiyo kale soo bixi lahaayeen sida ay kuwaan ka rajaynayaan si ka duwan bay ka rajayn lahaayeen marka waxaan isleeyahay xuseen ow rajadu aad iyo aad bay u fiican tahay
degeystayaalkaasi waxa uu ahaa cabdirasaaq ismaaciil xaashi cabdirasaaq ciro oo ah cilmi baare ku sugan magaalada edmonton ee gobolka alberta ee waddanka canada waxa uu u warramayey waryaheena xuseen nuur xaaji halka aad nagala socotaanna waa v o a